deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay waddada u galeen maleeshiyaadka mooryaanta macawisleyda askarta la dilay ayay tiradoodu ahayd toddoba askari waxaana ay fasax ahaan uga socdeen reerahooda balse maleeshiyaadka macawisleyda ayaa waddada u galay askartan waxaana muuqaalo ay kasoo duubeen xilligii ay leynayeen ku baahiyeen baraha bulshada xasan dhicisow oo ah taliyaha maamulka la magacbaxay hirshabeelle ayaa si adag u cambaariyey dilka askartaas isagoona sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan maleeshiyaadkii falkaasi geystay waxaan ka tacsiihaynaa geeridii xanuunka badneed oo maanta ka dhacday degmada ceelbaraf oo lagu laayey ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan uga tacsiihaynaa ahladii ay ka geeriyoodeen taas kadib waxaan cambaarayhaynaa falkii ka dhaca meeshaas oo faalxumada badnaay rum ahaantii waxaan ku tilmaamno ma naqaan laakiin fal xun ayaa meeshaas ka dhacay in ciidankii dowladda soomaaliyeed oo dariiska shan oo ayagoo ka soo baxay difaaci oo dalka ee dadka u dhimanayay in waddo in loo galo la dilo rum ahaantii waa wax waxaan ku tilmaami karnaa ma naqaan waa wax aad faal xun waa cambaaray haynaa waana arrin aan wanaagsanayn oo fiicnayn arrintaas dadkii sameeyana rum ahaantii waadadan ka fiirsan waxay sameeyeen ayagana ka dowlad ahaan haddii aan naha dowladda hirshabeelle go-aan ka soo baxay madaxweynaha uu noogu sarreeyey wasiirada in tillaab sharciya laga qaado diyaar ayaan u nahay tillaabaan ka qaadaynaa meel kastay galanna waa ka dabagelaynaa maleeshiyaadka macawisleyda ah oo horey loogu aas-aasay la dagaalanka shareecada islaamka ayaa hadda isku bedelay leynta ciidamada dowladda federaalka waxaana ay amakaag la noqotay mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyagoona ku tilmaamay wax aan la filanaynin maleeshiyaadka mooryaanta macawisleyda ayaa sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe ka geysta dhacayo boob loo geysanayo gawaarida safarka ah ee ka shaqaysata gobolkaasi iyadoona aysan jirin maamul wax ka qabanaya